inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkaan ugu gudbinaya tacsiye tiirinyo leh ehelkii iyo qaraabada iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan geeridii ku timid walaasheen wasiir khadiijo maxamed diiriyo waqti dhow geerideedna soo gaartay baan tacsiyadaasaan maaragtay ummadda soomaaliyeed u gudbinaynaa gaar ahaan ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta tiirinyada iyo murugadaaan lala qiibsanaynaa waxaan leenahay ayadan allah u naxariisto jannatulfirdows ilaahay ha ugu bashaareeyo ehelkii qaraabadiiyo dadka maaragtay geeridaas ka wada naxayn waxaan maaragtay leenahay sabirkiina laha wanaajiyo ayadan horteen alla cafiyo annagana gidaalkeed ilaahayna ma fadneeyo runtii waxay ahayd qof aada u qiimo badan xilal badanna dalkan maaragtay ka haddana waxay ahayd hildhibaan iyo wasiir aada u shaqo badan marka geeri markastaba maaragtay cid u diyaargaroobaysa ma jirto waa iska keda un laakiin dadka waxaa aada looga naxaa qofkii weftalaba u baxay shilna ma dhamanin yani dhibaato kala dhicin geeriisle markaad maqashid aada looga naxaya marka waxaan leenahay dhammaan ehelkii qaraabada iyo dadka ka baxayna sabir jamiila ayadana jannati firdows alla ha geeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu anigoo ah wasiirka wasaaradda dhallinyarada isboortiska xildhibaan maxamed bare maxamuud waxaan rabaa inaan halkan oga tacsiyeeyo geerida naxdinta leed ku timid aan idhaahdo innaa lilah wainaa ilayhi raajicuun innaa lilah wainaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxay ahayd geeri aada u naxdin badan u xanuun badan wasiiraddeena qaaliga ahayd xildhibaan wasiir qaran khadiij maxamed diiriye waxay ahayd hooyo waxay ahayd mudane labada gole nagala tirsanaa qaranka iyo ummadda soomaaliyeed iyo dowlad dhiska guud ahaan dowladihii isaga kala dambeeya dalkaba qeyb weyn iyo door weynba kasoo qaadatay waxaan leenahay marka hore ilaahay ha u naxariisto waxaan si qaas oga tacsiyeynaynaa murugada iyo xanuunka aan la qaybsanaynaa qoyskii ay ka baxday awlaadii iyo dhammaan familkeedii baaxadda weynaa meel walba ay dunida oga nool yihiin waxaan la wadaagaynaa ama la qaybsanaynaa murugada xanuunka tacsida sidaasi lamid ah waxaan jeclaan lahaa inaan oga tacsiyeeyo guud ahaan qaranka gaar ahaan golayaasha shacabka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan waxaan leenahay waxaa maanta ka baxay wasiir ama xildhibaanad boos weyn oga jirtay qarankan soomaaliyeed iyo dowlad dhiska dalkaba wasiir khadiija maxamed diiriye waxay ku lahayd taariikh fac weyn ku sultan siyaasadda iyo sooyaalka dowlad dhiska dalka waxay ka mid ahayd xukuumadihii isaga kala dambeeyey dalka laga soo bilaabo carta ilaa iyo haddan waxaa sidoo kale maanta u ilaahay ajasheeda kusoo idliyey ama kusoo dhammaatay magaaladan aan joogna di jabuuti ee dalka jabuuti halkaasoo ay ahayd meesha ay kasoo bilowday sooyaalka iyo hayaankii dowladnimo iyo waqtigeeda waayaheedii ee siyaasadda magaaladan aan hadda joogno ama dalkaan hadda joogno ah jabuuti waa halkii kasoo bilowda maantana ilaahay waxau kusoo idleeyey ama kusoo dhammaatay ajasheeda ummadda soomaaliyeed iyo qof walibaan oga tacsiyeynaynaa sidaasi lamid waxaan oga tacsiyeynaa wasaaraddan dhallinyarada sportska guud ahaan bahda wasaaradda bahda sportiska bahyoga kala duwan ee dhallinyarada iyo ururada dhallinyarada wasiir khadiij waxay kasoo noqotay wasaaraddan laba goor iyo laba xili oo kala duwan xukuumadihii isaga kala dambeeyey wasiirka wasaaradda dhallinyarada sportska wasiiradda waxaan leenahay contributionkii iyo qeybihii aad ku geysatay dowlad dhiska dalka ilaahay miisaanka xasanaad ha kuu saaro ilaahay ha kaaga dhigo qabriga ilaahay ha ku waasiciyo waxaan dhammaanteena nafteena iyo ummadda soomaaliyeed iyo qoyskeedaba oga tacsiyeynayna geerida naxdinta lahayd ee ku timid wasiiraddeena wasiir khadiij maxamed diiriye si qaasan oo isaga tacsiyeynayna annaga ka wasaarad ahaan ka xukuumad ahaan xukuumadda dan qaran iyo maxay toole golaha shacabkaba dhammaan golayaasha waa uga wada tacsiyeynayna khadiij maxamed diiriye ilaah ha kuu naxariisto maanta waxay naga mudan tahay wasiir khadiijo duco maanta waxay naga istaahishaa wasiir khadiijo dhammaanteena qof waliba soomaali iyo inta ay shacabka usoo qabatayba waxay naga mudantaha maanta wasiiraddu inaan u duceyno dhammaanteena aan cafino meel walbaan dunida ka joogno soomaalida shacabka dowlad shacab iyo dhammaan intii heerar kala duwan ee lasoo shaqaysa